kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waxaanu toddobaadkan diiradda ku saaraynaa doorashooyinkii ka dhacay somalilan iyo sidoo kale milatariga dalka zimbabwe oo toddobaadkan xabsi guri geliyey madaxweynaha dalka zimbabwe roberto mugabe waxaynu ku horeyna barnaamijka doorashooyinkii madaxtinimada ee somalilan ka dhacay toddobaadkan xisbiga wadani oo xisbi mucaarad ah kana mid ah xisbiyada tartamaya ayaa sheko ka muujiyey sida ay wax u dhaceen iyagoo markaasina sheegay inay joojiyeen la shaqayntoodii dhinaca tirinta codadka ee guddigii doorashooyinka inkastoo guddiga doorashooyinkana ay hadleen haddana rabshado ayaa meelaha qaar laga sheegay toddobaadkan arrimahaasi oo idil ayaanu barnaamijkan qaybtan aanu ku falanqaynaynaa waxaana arrimahaasi la qayb qaadanaya ismaaciil xuseen farjar wariyaha v o a oo hadda ku sugan magaalada hargeysa ismaaciil jamaalow doorashadii somalilan isniintiina dhaaftay ayay ka dhacday ilaa haatanna tirintii iyo ayaa lagu mashquulay oo guddida doorashooyinka ay gacanta ku hayaan waxaana la sugayaa haatan natiijada codbixinta inay ku dhawaaqaan guddida doorashooyinka saad sheegtayna xisbiga wadani ayaa arrintaa habka ay wax u socdaan oo kale ka bidiiday isagoo cabashooyinka muujiyay sanaaduuq kala duwan qaarkoodna uu codsaday in dib loogu tiriyo hase ahaatee kulan ayay shalay yeesheen guddida doorashooyinka iyo xisbiga wadani ay arrintaas kaga wada hadlayeen marka guud ahaan haatan natiijadii ayaa la sugaya marka kulankaasi ay wada yeesheen waxyaabihii kasoo baxay ma jiraan wax saxaafadda lala wadaagay oo ku aadana haddii ashtakadii ay muujinayeen guud ahaan waxay ka wada hadleen cabashooyinka xisbiga wadani uu muujinayey qodobo kala duwan ayayna isla afka waan gartay ismaaciil marka bal ka waran marka waxaa jirta in sidoo kale ay rabshado meelaha qaar laga soo sheegaya arrintaasi maxay salka ku haysaa rabshadahaasi meelo kala duwan bay ka dhaceen oo ugu yaraan inta la xaqiijiyay ilaa laba qof ayaa ku dhintay tiro kalena oo ku dhaawacmeen ceergaabo iyo burco iyo hargeysa ayay ka dhaceen sida uu sheegay taliyaha ciidanka booliska oo kale laakiin habeennimadii ayay dhaceen oo keliya wixii ka dambeeyey oo shalay oo jimco ahayd oo kale xaaladdu aad bay wanaagsanayd oo wax rabshada may jirin madaxweynaha laftigiisu war-saxaafadeed buu xalay kasoo saaray oo uu arrintaa ugu baaqayay in la istiijiyo isagoo tacsi u diray dadkii waxyeeladu kasoo gaadhay marka guud ahaan xaaladaasi aad bay u degan tahay waxayna rabshadahaasi dhaceen markii ay galabnimadii ka horreysay ay hadleen xubno ka tirsan xisbiga wadani oo kale oo ay muujiyeen cabasho ka dhana guddiga doorashooyinka laakiin waxaa ka dambeeyey in guddiga doorashooyinka laftooda uu hadlay kulankiina uu dhacay dhex maray hogaanka wadani iyo commissionka dhinaca goobjoogayaasha caalamiga ahi ee kormeeraya doorashadani hadal bay kasoo saareen doorashooyinkuna waxay ku tilmaameen in heerarkii doorashooyinka caalamiga ay la mid ahaayeen bal arrintaa ka waran iyaguna waxyaaba ay ka yiraahdeen iyo sida ay doorashadu guud ahaan u qabsoontay warbixin kumeel gaadha ayay soo saareen laba arrimood bay kaga hadleen waxay ka hadleen waxyaabo ay saluugeen oo ay intii waangeliyeen intii ay doorashadu socotay oo ay kamid tahay in meelo qaarkood oo kooban ay ku arkeen dad da-yaroo codaynaya inay arkeen meelo aan sharciga siday ahayd loo raacaynin arrimo noocaasa oo ay diiwaan geliyeen ayay ka hadleen kormeerayaasha caalamiga ahi lakiin waxay yidhahdeen dhacdooyinkaasi ma aha kuwo wax u dhimaya heerka doorashada laga rabay in ay u dhacdo waxayna waafaqsan tahay bayana heerarka caalamiga wayna ku hambaliyayeen shacabka cabashooyinka marka laga yimaado waxay yidhahdeen si nabaday u dhacday iyo weliba waxay kaloo sheegeen in ay ku ammaaneen shacabka somalilan habka nabadgelyada ee doorashadu dhacdo adoo soo koobaya ugu dambeyn goormaa la filaya natiijada marka guddida doorashooyinku marar kala duwan way ka hadleen guddida doorashooyinku waxay sheegeen in marka tirinta codadka iyo cabashooyinka xisbiyada iyo waxaasoo dhami ay dhammaadaan ee ay eegaan ay go-aan ka gaadhaan in ay natiijadu soo bixi doonto waxaa la filayaa inta badan caadiyan doorashooyinkii hore haddaynu ka qaadano jamaalow qiyaasta shan ilaa toddoba maalmoodba inta badan guddida doorashadu ay kusoo saari jireen natiijooyinka aad baad mahadsantaha ismaaciil aada mudan ismaaciil xuseen farjar wariyaha v o a ayuu kaasi ahaa khadka telefoonka ayuuna igu warramaya dhegaystayaal dhinaca kale milatariga dalka zimbabwe ayaa toddobaadkan waxay xabsi gurigeliyeen madaxweynihii waddankaasi robert mugabe haddaba robert mugabe ayaa waxaa lagu cadaadinayay inuu iscasilo iyadoo uu sheegay inuusan xilka ka degi doonin waxaana maalintii shalay oo jimco ahayd uu kasoo hormuqday markii ugu horreysay bulshada isagoo ka qayb galay xaflad qalanjabin oo ka dhacday jamacad ku taalla magaalada haraare ee caasimada dalka zimbabwe haddaba roberto mugabe maxaa lagu xasuusan karaa waa nin noocee ah arrimahaasi waxaa ila falanqeynaya brofesor cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo ka faallada arrimaha afrika kuna sugan magaalada nairobi horta run ahaantii markii madaxweynaha uu shaqada ka ceyriyey yani madaxweyne ku-xigeenkii emerson ninkaas oo in runtii aada iyo aada waddanka loogu daba jiray inta inta badanna micnaha uu ahaa nin daacada u ahaa madaxweyne robert mugabe sanado badan oo aan runtii ma aada isugu dhawaayeen ayaa waxaa dhexa dhacday in yani marka emerson iyo maaragtay grace madaxweynaha xaaskiisa ay isku dhaceen oo iyada runtii waxay yeelatay hami ah ama yani inay yani hanweyn bay aada bay uhanweyn tahay oo waxay dooneysay inay dadka wadadeeda sagaashan saddex jirkeeda dibus ay dooneysay marka markay isku dhaceen waa tii markii ninkaan shaqada laga ceyriyey marka ciidamada militariga oo runtii iyo ninkaan aada bay isu dhawaaya ninkaan wuxuu ahaan jiray ninka lagu cabsi badan yahay wadanka wadanka iyo zimbabwe sababo yani sanado badan nin wuxuu aha madaxweyne aada sugan taar kuu sheegay nin haddii militariga iyo ciidanka sekurity aada isu dayn buu ahaa wadanka wuu ka cararay waxuu tegay wadanka loo yaqaana zim wuxuu tegay south africa ayuu tegay kadib halkaas ayuu ka abaaburay ciidamada ka abaaburay ciidamada marka waxay ku kaceen marka tagaarkii ay hogaaminaysay naagta la grace michel grace grace grace mugabe yani ay tagaarkii ay hogaaminaysay ayay marka ku kaceen marka marka waxay ku guuleysteen marka ay yani inay kacdoonka ay grace waday oo ay dooneyseen odageeda ay ku dhaxasho ay marka iyada ay joojiyaan marka ma doona ayaga naftikooda qolooyinkan micnaha hadda afgambiga amerikariga ma rabaan in robert mugabe ay waxyaalo badan u geystaan mana doonayaan inay xiraan waxay doonayaan inay sameeyaan wax loo yaqaano yani yani xilli kala guur ah oo macnaha uwadoogso si nabada uu ku wareejinaya nimanka marka waxay doonaya iyaga caqligooda waxa weeyaan in ninkaan yani madaxweyne ku-xigeenka imanka soo noqday sodasha ka soo noqday in si ku meelgaara xukunka loogu wareejiyo ama militari si ku meelgaara xukunka ay wareejiyaan kadib marka waxa weeyaan ay qabta marka doorasho xalaal ah oo marka wadanka u yeeshay waxaad ogtahay walaal wadankan laba qodood ayaa marka inta badan yani badan oo qodood loo yaqaano shoolaha oo qodood loo yaqaano shoora oo u ka dhashay madaxweyne robert mugabe laftirkiisa iyo hadda ninkaan imankan ninka hadda madaxweyneka ahaa hadda soo baxday ay ka dhasheen waa boqolkiiba sideetan ah boqolkii gabeel magaalada burwaayo ka imaada oo boqolkiiba labaatan ah marka waxay doonayaan marka inay shooraha dhaxweyne isku dhacaan marka ma doonayaan waxay rabaa marka in si kudaalgaara dowlad ciidan ciidanka u qabtaan kadibna maaragtay yani doorasho saxa la qabto maaragtay waxa loo yaqaana yani yani peaceful transfer of power waaya haddaba waxaad noo sheegtaa roberto mugabe nin noocee ayee afrika ay ku xasuusan kartaa xiriirka kala dhexeeyeysa dalalka kale afrikaanka iyo caalamka muxuu ahaa robert mugabe wuxuu ahaa nin yani afrikaan ah oo runta afrikaanimada ay aada u weyn tahay wuxuu ahaa nin macnaa haba yaratay aan gaban waxa qaba haba yaratay uu sheego wuxuu ahaa nin dadkii cadaanka ahaa ee wadanka yani xukumi jiray haba yaratee waxbay qarinin wuxuu ku dhawaaqay barnaamij wuxuu diyaariyey in dadkii dhulkii cadaanka ay dhahaan jireen dib loo siiyo dadkii madowga loo siiyo taasoo marka xiisad fara badan caalamka ku dhalisay wuxuu ahaa nin ay aada u qadariyaan marka afrikaanka oo afrikaanimada aada u weyn wuxuu ahaa nin olay waxa loo yaqaana bad africanism olay ahaa wuxuu ahaa odayaashii wuxuu ka dambeeyey yani yani wuxuu ka dambeeyey odayaashii yani sida yani goba yani julius nyerere iyo maaragtay yani yani intii gaara xukumi jiray raggaas ayuu ka dambeeya maaragtay waa raggii ka dambeeyey muddo yani kun sagaal boqol isdeetanka ayuu xukunka qabtay markii dalku xurmada qaatay dalka zimbabwe ma uusan yeelin madaxweyne isaga uu tahay hadda ma uusan yeelinin marka muddadii toddobada iyo soddonka sannadood ee xafiiska uu joogay roberto mugabe maxaa dadku ay ku xasuusan karaan waxaa lagu xusuusan karaa in dadkii afrikaanka dhulkooda bada ay soo celisay ee gacanteeda ku soo celiyey waxaa lagu xusuusan karaa in afrikaanimada ay ku weyneyd waxaa lagu xusuusan karaa in waa nin muwaadana oo dadkiisa jecel waxaa lagu xusuusan karaa in wadanka zimbabwe todoba todoba soddonka uu aamin ahaa oo habeer taagala soo kale inaan ka dhixin si wadamada afrika ka dhacdo kale waxaa lagu xusuusan karaa yani halyey ama hogaamiye ad adag oo gacan bira ku qabtay wadanka zimbabwe waxaa lagu xusuusan karaa inuu ahaa nin mideeyo wadanka zimbabwe meeyuu ahaa waxaa lagu xusuusan karaa inuu ahaa nin micnaha haba yaraataa u dulqaado kuwa asaa kasoo jeeda u dulqaadanin waxaa lagu xusuusan karaa in wadamo dadka ayaa reer yurub runtii waxaa u qabaan haba yaraata uusan ka qabinin oo istiraha ka saaro waxaa lagu xusuusan karaa inuu ahaa nin aada iyo aada sharaf iyo muuqaalba ku leh qaaladda africa aad baad mahadsan tahay profesor cabdiwahaab thank you kaasi waxa uu ahaa profesor cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo ka faallada arrimaha africa isagoo nairobi jooga ayuuna barnaamijka igala qayb qaadanaya dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka intaas ayaynu kusoo gabagabaynaya tan iyo kulan dambe nabadgelyo